waa mahadsantahay saakay waxaa baxay ciidanka xooga dalka iyo oo garabka helaya ciidamada amisom waxay howlgal ku qaadeen qolada nabaddiida oo kasoo horjeedo oo ummadda dhibaateyna ciidamada waxay gaareen meesha la yidhaahdo jimbiley bilaal biyo kulule lafoole shaw laba qey laba tuulo tuulooyinkaas kamid a dagaalada ka dhacay oo saacado socday koley guulo fiicanna aan ka gaarnay qolooyinka waa laga saaray lafoolaa dagaalu ka dhacay shawow ka dhacay meel walbana waa ka saarnay kolley waana sii socyaa aagiyaan ku sugannahay waana sii wadi doonaa ilaa iyo meeshay ku jiraanna meelna ugama heli doono annagoo garabsanayno ciidamada amisom oo hirwalaa cismaan maxaa nooga sheegi kartaa khasaaraha dhinaciina soo gaaray iyo dhinaca qolyihii aada la dagaalamayseen ee al-shabaab wallahi qolooyinkaas dib badanaa gaaray aniga indhahayga waxaan ku arkay laba nim oo dhimashaa dhaawac waa jiraa oo dhaawac waa qaadeen oo dhiig badan aan arkaynay laakiin laba nim oo dhimashaa indhahaygaan ku arkay anikana xaggaayna hal xabo wax soo gaaray haba yaraadaana xaggaana ma jiro nimankuna wa hadda wax la gaarsiin kara maayno ciidamo oo hogana hoos socdo weerar aan haynay ayakana iyadoo iska yaroo bacdan ah oo naflacaariyo iska ordaaya ahaayeen wax yaran iyo soo tuurtuuran iska celinaayeen marka anika xaggayna haba yaraadana wax soo gaara ma jiraan marka hadda waktigan aada ila hadlayso xaggee ku sugan tahay ma meeshii aada howlgalka ka samayseen oo aada saaki ugu baxdeen degmada jallas mise degmada ayaa dib ugu soo laabateen waktigan hadda kula hadlaa waxaan ku suganaha bilaal bilaal intee kilomitr u jirtaa jallas waxay u jirtaa saddex iyo toban kilomitr ujeedada aada howlgalka u samayseen maxay tahay sida aan ka warqabno wararka aan helayno shalay weerar ayay al-shabaab ku qaadeen degmada jallasi marka ujeedadiina saaki inaad howlgal samaysaan ma waxay ahayd weerarkaas inaad uga jawaabeysaan maya howlgal qorsheysan oo ahay wax weerar oo hadda shalay jallasi lagu soo qaadan mayna jirin waxyaabo oo meel oo jimbiley xarrugoole jimbiley meel ka dhexda soo istaageen waxay soo tuureen hoobiye laba xabo hoobiye ay soo tuureen isla markiiba ciidamadu waa ku baxeen ciidamada amisom iyo ciidamada xooga dalkaba waa ku baxeen meeshii waa kasii careen waxoo weerar aho shalay jallaqti lagu soo qaadan mayna dhicin laba oo hoobiyo bisoo lasoo tuuray oo xalay shalay waktiga aheed kow iyo toban saac meesha kasoo tuureen wax kaloo weerar shalay mayna dhicin ciidamadu laakiin howlgal qorsheysnaay oo in oo looga xureeyo tuulooyinka jallaqsi hoos tago looga xureeyo cadowga oo ballaaran oo siina soco doono ilaa laga dhamaystiri doono oon gaari doono meesha ugu dambeydana soco doono waay waxaa noo sheegtay in aad saaki howlgal ku tagteen deegaano ay kamid tahay show waktiganna waxaad dib ugu soo laabanaysaan degmada jallaqsi marka maxaa faa-iidaho laga gaari karaa bay kula tahay inaad marna hore u socotaan marna wax soo laabashaa ma jiraan wax soo laabashaa oo dib looga soo laabana ma jiraan cadowgu intuu joogo anaku dib ma usoo laaban doono mana nasan doonaan meel alla iyo meeshii jallaqsi hadda wadanka dham oo soomaaliya waa laga xoreynaya taas dawladda yaabo ku jirta howlgal balaaranaa jiro laakiin jallaqsi ka jallaqsi ahaan inta tuulo jallaqsi hoos timaado intay joogaan dib uma soo laabanayn marka maxaad nooga sheegi kartaa meelaha ugu dhow oo al-shabaab ay ka howlgalaan ama fariisinta u ah marka laga hadlayo deegaanada hoos yimaada degmada jallaqsi wallahi wax hadda fariisin ahoo saas usii weyn male nimankan waa niman dhagar qabayaala oo ummadda dhibaateyna oo xoolaha iska dhaca oo ummadaas dhibaateyna dadkaas iska haasto si ay xoolaha uga qaataan meel qofka tuulada jooga waxay ka qaadi waana iyo koo orod ku yimiday imaanaan qofay kala baxayaan si kaka dambeena xoolaha u dhiibo dad oo sidaas oo dhibaataa waa mogi meel uu fadhiisin ku leeyihiin ay degan yihiin ma jiraan waa wax yaroo iska wareegayo hal baabuur laba baabuur oo ummadaas bis dhibaato kuwa mogi meel hadda ay fadhiisin kuleeyihiin oo culus ma jirto